haddaba maxamed aadan ibraahim fargeeti wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ahna musharax madaxweyne oo u taagan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay weerarka maanta ka dhacay magaalada baydhabo caasho ibraahim aadan caashe cuud ayaa kula xidhiirtay qadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada muqdisho ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa uu dagaalkaasi kala socdo
wallahi kolley saa ku maqasheen basaaka aroortii hore six o'clock ama labaiyo tobankii dadka yaqaanaan subaxdii hore ayaa lafta gareen ciidan uu soo amray soo weeraray guri oo anigan ku lahaa magaalada baydhabo oo aan ugu talagalay in hadhow marka la gaaro wakhtiga doorashada inaan kambeyn aan ku samaysto ugu talagalay ayuu soo weeraray ciidan oo isugu jira kuwa daraawiibta koonfur galbeed oo ay weheliyaan saraakiil ka socda ciidanka qalabka sida ee federaalka iyo booliska federaalka iyo saraakiil oo nise ka socda iyagoo ay garab siinayaan ayay guri waxay ku soo weerareen hub aad iyo aada u culus oo darindoori u dhacaayo oo subaxdiisay ku bilaabeen ilaa iyo labadii galabnood duhurkan ay ku garaacayeen gurigaasi gurigana wuxuu ahaa guri dad oo maaragtay shacab degan yihiin guri loogu talagalay in maaragtay ololo siyaasadeed oo mustaqbalka ah laakiin wax hadda yaraaba yaraatay aan waxba ka jirin marka maalmahan bay ka hadlayaan inay weerar rabaan gurigaasi marka taliyaha qaybta booliiska gobolka baay aamin madaruur ayuu sheegay muddo hadda usbuuc laga joogo cod maaragtay meelaha lala wareegahay uu leeyahay gurigaasi sidii abdiraxmaan cabdishakuur oo kalea dadka joogana kabahooda aan ku aasi doonaa marka fikirkaasi ayay ka dhabeeyeen maanta oo waana fal aad iyo aad u gurcan oo hubkii iyo saanadihii iyo maaragtay cududii military ee loogu talagalay in shabaab lagula dagaalamo ayay maanta shacab ay kulaayeen waayahay markayt waxaan rabaa marka gurigaasi ma midaa lahayd ba mise waa mid kira ah oo sidaad sheegtay aad ugu tala gashay ololaha mustaqbalka ee koonfur galbeed waa guri kira ah oo aan u kiraystay marka doorashada laisku raaco wakhtigeeda inaa ani aan tago baydhabo oo aan gurigaas deegaan ay ii noqoto oo ay noqoto meeshii anaga kambeynka aan ku gelila ii noqoto guri waa guri kira ah oo saas aan ugu talagalay waayahay waxaan rabaa marka mar haddii adiga aad ka maqan tahay gurigaas oo sida hadda ad ii sheegtay magaalada muqdisho ad igala hadlaysaa maxaa marka guriga loo aada mar haddii adigiiba aadan joogin maxaad isleedaha gurigaas maamulka iyo ciidanka koonfur galbeed ee lafta gareen ka amar qaata way u tageen maxaa is leedahay wallahi kolley ciddii ka horreysay koonfur galbeed wixii ka dhacayay afartii sana hadda lasoo dhaafay runtii caqli ma shaqaynaynin lafta garaan suu ku yimid waa ognahay marka waxa keliya uu maamulkaas aaminsan yahay ay tahay xagijuglayn iyo xarig iyo gacan ku hadal waxaan ahayn siyaasad aysan u ahayn afartii sana lasoo dhaafay marka wuxuu dhibsanayay in qof uu yidhaahdo musharax baan ahay kursigaasaan damac ka leeyahay in lagu dhiiroo taase waxay ku noqotay wax uusan qaadan karin marka maadaama shir uu ugu soo socday xamar dee wuxuu isku dayay in uu awooddiisa uu maaragtay dadka kale u muujiyo uu yidhaahdo dee baydhabo anaa gacanta ku hayo cid musharaxa ma jirto kolley waxaan u maleynaha wax noocaas oo kalea inuu ka fikirayaan jeclahay sababto ma ahayn meel waxaan rabaa marka farkayt maxaa ilaa hadda maqashay khasaaraha ka dhashay dagaalkaas wallahi kolley inta badan anteenooyinka way dansanaayeen marka hadda dib loo furay weli ma hayno xogta rasmiga ah laakiin in dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare hantiyeed intaba ay jiraan aalanoo xaqiijiyey marka dhimashada intay la eg tahay iyo dhaawaca tiradiisa iyo suucuusla weli ma helin laakiin hadda waxaa igu maqaal ah guriga marka ay tageen in dhallinyaradii guriga joogtay markay u dulqaadan waayeen culeyskan tirada badan iyo dagaalkan oo maaragtay joogtada ah oo aysan helin wax ka joojiya maadaama aan la hadalnay dowladdii dhexe iyo meel kasta aan la hadalnay oo laga joojin waayey marka dhallinyarada way isaga tageen meeshii marka gurigii marka ciidankii lafta gareen ayaa galay oo way bililqaysteen mukeefyadii iyo wixii guriga yaala dhan ay hadda qaateen dad dhaawaca waa la sheegahay oo meeshii ay ugu tageen qaarna ay sii garaaceen iyagoo dhaawacan hore usii qaateen marka weli xaaladda ma nooma qiyaasna marka hadda wixii ka dambeeya aan rabnaa inaan xaq- xaqda ra- muxuu- maxaa la- xaqiiqda rasmiga aan helno laakiin dhibka ma yaraa dagaalka hadda ma istaagay mise wuu socdaa maya hadda wuu istaagay gurigii wixii ay- ay raadinayeen ma aqaani dee guri iska caadi iska ahaa marka inay sariiri iyo ay jejebiyaan oo mukeyfi ay furtaan keliya hadday intaasoo ay maaragtay juhdi ay ku bixinayaan waxaan aaminsanahay dee juhdigooda meel kale looga baahna laakiin hadda dagaalka wuu joogsaday eh, intaan ku maqlayno
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti wuxuu u waramayaa caashi ibraahim aadan caashi cuud marka